iyadoo uu meel xun marayo khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland ayaa waxaa khilaafkan soo farageliyey dowladda kenya ee ay ciidamadeedu qayb ka yihiin duulaanka soomaaliya ahna cidda dhistay maamul goboleedka uu hogaamiyo axmed madoobe wafdi ka socda dowladda kenya ayaa soo gaaray magaalada kismaayo ee xarunta maamulka la baxay jubbaland iyagoo la kulmay axmed madoobe kalana hadlay khilaafka ka dhexeeya isaga iyo xasan sheekh maxamuud wafdiga ay dowladda kenya u soo dirtay magaalada kismaayo ayaa waxay kala yihiin maxamed cabdi afey oo ahaa hergigii hore ee igad u qaabilsanaa arrimaha soomaaliya maxbuub macalin xoghayihii hore ee fulinta ururka igad iyo cabdiraxmaan colow oo ah senatarkii hore ee gobolka wajeer kuwaasoo dhammaantood ka mid ah soomaalida ku hoos jirta gumaysiga kenya war qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada maamulka la baxay jubbaland ayaa lagu sheegay in wafdiga ka socda dowladda kenya ay u yimaadeen kismaayo sidii loo dhadhaxaadin lahaa maamulkooda iyo dowladda federaalka iyadoo qoraalka lagu xusay in arrintan uu kenya ka codsaday xasan sheekh maxamuud tani ayaa ka mid ah astaamaha muujinaya gumaysiga uu ku jiro dalka soomaaliya iyo in maamul goboleedyadu aanay ka amar qaadan dowladda federaalka oo uu dalku kala qaybsan yahay siyaasadda federaalka ayaana ah qorshe gumaysi oo ay sheeyuhu ka hirgeliyeen dalka lana doonayo in si fudud dalka loo kala qaybiyo maamul welibana uu maran fogeen ku dhawaaqo inuu yahay dowlad madax bannaan